muxaadaro ka turjumaysa wadaadka iyo mustawihiisa iyo tabayunkiisa ka turjumaysa ahayd waxaan saa u leeyahay wuxuu ku been abuurtay nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu caleyh maanta waxaan ka hadlaynaa wadaado masaakiin ah ku been abuuradkooda laakiin wuxuu ku been abuurtay nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu caleyh muxaadarada iyadaa wuxuu ku keenay axaadiis fara badan oo uu leeyahay nebigaa yidhi oo meel ay ku taallaan la garanayn meel alla meelay sal ku leeda xataa kutubta mawduucaadka axaadiista been abuuradka xataa kutubta qortay waa laga waayay rag culimada ka mid a kala niqaashay ay wada xidhiireen say ii sheegeen arrintii ku baraarujiyey laakiin waxba yaraatay isbeddel ah iyo wax ka noqosho ah iyo wax ka cudurdaarasho ah ma jiro waxaa muxaadarada ku soo arooray nusuus fara badan oo qur'aan iyo sunno leh oo uu si xun u fasiray meesheedii meelaan ahaynna uu saaray tafsiir aan saxsanayn asla wax uga horreeyana uusan jirin ayuu mariyey markii lagu baraarujiyeyna kumuusan baraarugin ma qaadan muxaadaradaa waxaa radiyey oo yacni dabagalay akhuunaa sheekh bashiir shiil oo taqriiban aan u malaynaya muxaadaro laba cajalo inay tahay ayuu ka duubay oo uu iftiraa'aadka iyo been abuuradka iyo axaadiista aan jirin iyo warka uu nebigu ku been abuurtay iyo si fiican u dabagalay ninkii raba muxaadarada sheekh bashiir han ku laabto taasuu ka helaya waxaa kaloo iyaana jirta oo isagana la niqaashay by telefon kula niqaashay siduu ii sheegay sheekh maxamuud maxamed shible ayaa isaguna telefon kula niqaashay siduu ii sheegay su-aaluna weydiiye wuxuu ku yidhi war waxaan xaggeed ka keentay axaadiistan aan salkiiyo raadka lahayn xaggeed ka keentay waa weydiiyey buy wuxuu igu yidhi buuhi niyahow xaggayse ku soo aroortay meelay ku soo aroortay ma xusuusta buui waa hadalka uu ii sheegay sheekh maxamuud shibiye oo telefoon ay ku wada hadleen iina sheegay xataa cajalkii uu ka duubay markay wada hadlayeen inuu hayo
druscom waxay idinsoo gudbinaysaa muxaadaradii labaad ee ciwaankeedu uu yahay jawaabtii cajaladii almalxama bashiir yuusuf shiil
bal riwaayadaha qaarkood waxay tilmaamayaan buu yidhi nebigu inuu yidhi calayhi salaatu wasalaam biismi alirhaab markaasuu wuxuu yidhi xadiiskaa qofka doonayo musnad imaam axmed ha u laabto ha u laabto buu yidhi musanafaadki min abidunya musnad daylami ha u laabto bal sunanki iyo sixaaxa ha u laabto umahaatu sita yani aslan xadiidkaa isagaa wax sugan maaha ilaa in caawa la dejinayo mooyaane ilaa in caawa la dejinayo mooyaane wax sugan ma aha umahaatu sita oo ah bukhaari iyo muslim afarta sunanka ah abi daud nisai tirmidi ibnu maaja musnad imaam axmed mucjam abarani oo isagu yani majmac zawaaid wa manbac lfawaa'id oo isagu jamciyey musnad imaamu axmed saddexda macaajin ee abarani uu leeyahay mucjam lkabiir iyo awsadka iyo sagiirka musnad abi yacla iyo musnad bazaar intaba jamciyey dib baan ugu laabtay isna waa ka waayey intaasoo kutub dib waa ka waayey bal kutub lmawduucaat dib baan ugu laabtay waa caawa la alifayo mooyaane nisbatuhu ila nabiyi sala allahu alayh ali wasalam isaga loogama horreynin nisbatuhu ila nabiyi sala allahu alayh ali wasalam isaga loogama horreynin hortiina lama sheegin hortiina lama sheegin xadiiska isaga nisbadiisa ila nabiyi sala allahu alayh ali wasalam wax isaga uga horreeyey ma jirto wax isaga uga horreeyey ma jirto bal biismi alirhaab ayay idinkula dagaalamayaan walaa riwaayadaas aanan sugnayn lafdiga irhaab ah waa lafdi ku sugan fi lqur'aani alkariim bal ilaahay subxaanahu watacaala ku ammaanay ummadda muslimiinta ah macnaha yaallo uu yihi waxaa weeyaan subxaana wa tacaala turhibuuna bihi caduw allah aada ku baqi gelinaysaan oad ku cabsi gelinaysaan cadowga ilahi subxaana wa tacaala waxay idinkula dagaalamayaan macna alirhaab buu isna odhanayaa bal macna alirhaab ee saxa ah fi lqur'aani alkariim buu ku sugan yahay haddaad adigu odhan lahayd sidaa iyo haddii kalaba wa cala ayati xaal riwaayadda ayada ah walaa xadiidka ka horreeyey wax sugnaaday oo kutubta iyada ah ku sugnaaday ma jirto
laakiin waxaa lagugu haystaa waxa weeye axaadiistan been abuuradkeen salka lahayn axaadiistan been abuuradkeen salka lahayn xaggeed ka keentay waxa lagugu haysta marka waxa weeye axaadiistaa iyaga ah inaad meel saarto waxaan kuu dhihi lahaa laba qodob baan kaa codsan lahaa waa midda labaadee horta sheekh bashiir shiil muxaadaradaada aad leedahay waxbaan caddeeyey iyo waxbaan kala dhigay waa tii uu radiyey axaadiista ku jirtayna uu dabagalay ilaa muxuu ahaayey muxaadaraa laba xalqaynaheedaan u malaynayo uu ka galay bay horeyna aan u tilmaamay waa midda labaade walaalow khayr allah ku siiye haddaad mas'alada caddaysay ood baadhay ood axaadiistan heshay ood masaadirtii caddaysay oo ciddii saxiixisayba aada horay meel u saartay axaadiistii haddaan kuu dul akhrinaya ee baxsigaa horay aad u samaysay intaad ku noqoto noo soo jawaab waxaad tidhaahdaa axaadiistaasi masterkaasaa wariyey kitaabkaasay ku timid baabkaasay ku timid nambarkaana way ku timid hebel iyo hebel baana saxiixiyey axaadiista waatan marka dhegayso inta lagaa sugayana taa iyadaaw baxsigiina waad haysataa saad sheegtay axaadiista lagaa sugayo waxa weeyaad meesha ku sheegtay ee nebiga ku been abuuratay ee nebiga ku been abuuratay kow tuqtaluuna bismi alirhaab waa xadiis aahaar badan oo sixaaxa iyo sunanka ku timid baad ku sheegtay oo tidhi tuqtaluuna bismi alirhaab waxaa laydinku layn doonaa magac argagixiso bal xadiidkaa meel saar